bismi illaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin axadda taariikhdu ay ku astaysan tahay shanta bisha julaay sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan qarax loo adeegsaday gaari walxaha qarxa lagu xiray ayaa maanta waxa uu ka dhacay degmada xamarweyne ee gobolka banaadir iyadoona qaraxa la tilmaamay in lala beegsaday gaari uu watay sarkaal ka tirsan ciidanka hay-adda nabasugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya deegaanka xamarweyne ama degmada xamarweyne ee gobolka banaadir ayuu qaraxaasi ka dhacay waxaana la sheegay gaari noohaa uu watay sarkaal ka tirsan ciidanka hay-adda nabasugidda in loogu soo xiray laguna qarxiyey nawaaxiga degmadaasi waxaana wararku ay tilmaamayaan in sarkaalka uu soo gaaray dhaawac fudud oo ka gaaray qaybta dambe ee jirkiisa wararka waxa ay sheegayaan qaraxaasi la xiriiro in sarkaalkan oo lagu magacaabayo cabdicasiis cabdulaahi mooye uu ahaa ama uu ka tirsanaa hay-adda nabasugidda inkastoo uu ka gaabsaday afhayeenka maamulka gobolka banaadir oo goobta kula hadlay warbaahinta inuu si toosa u qeexo in uu ka tirsanaa ciidanka hay-adda nabasugidda iyo sirdoonka soomaaliya balse waxa uu sheegay in baaritaano lagu samaynayo dibna laga soo warbixi doono cidda uu ka tirsanaa iyo waxa uu ahaa balse ugu horreyn waxa uu sheegay inuu yahay mid ka mida dadka deegaanka muddooyinkii lasoo dhaafayay u muuqanaysay magaalada caasimadda ee muqdisho mid yaro nabdoon marka loo eego xilliyadii hore waxaana haatan qaraxana uu noqonaya kii ugu horreeyay ee ka dhaca gudaha magaalada muqdisho tan iyo markii la galay bisha ramadaan ee barakaysan marka laga reebo dilal qorshaysan oo inta badan ka dhaca gudaha magaalada muqdisho dibadbax lagu soo dhoweynaya madaxweynaha maamulka galmudug iyo ku-xigeenkiisa ayaa waxa ay ka dhaceen maanta magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka muduga iyadoona dibadbaxa ay soo qabanqaabiyeen maamulka degmada gaalkacyo ee galmudug iyo xubnaha kala duwan ee ka tirsanaa dowladii hore ee maamulkaasi uu hogaaminaya cabdi xasan cawaale qeybdiide dibadbaxayaasha ayaa waxa ay wateen boorar uu ku xardhan yahay sawirka madaxweynaha galmudug iyo ku-xigeenkiisa iyadoona sidoo kale ay luxayeen calanka maamulka iyo sidoo kale midka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya dadiyowga dibadbaxa dhigayay ayaa ku qaylinayay eraye ay ku taageerayaan madaxweynaha galmudug iyo ku-xigeenkiisa iyadoo sidoo kalena ay si aada usoo dhoweeyeen doorashada ka dhacday magaalada cadaado taasoo ay tilmaameen inay tahay mid si dimuqraadi a u dhacday waxayna sheegeen in mar walba hiil iho ay la garab taagan yihiin maamulka galmudug dhinaca kale dhinacyada mucaaradsan maamulka ayay ugu baaqeen inay dhinacooda ka raacaan maamulka ayna soo dhoweeyaan waxayna sheegeen inaysa inuu maamulka galmudug cidna cadaawad ku ahayn odayaashii waxkaradka ka soo jeeda gobolka baay ayaa waxa ay si aada kaga soo horjeysteen dilalka qorshaysan ee muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacaya gudaha magaalada ayagoo ugu baaqay maamulka iyo ciidamada ka howlgala gudaha magaalada inay ka shaqeeyaan ammaanka waxayna sidoo kale tilmaameen in dilalkan soo badanayo ay qayb ka yihiin falal amni darro ah oo kusoo baahaya deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo dhanka kale waxa uu ka warbixiyey mid ka mida nabadoonnada oo warbaahinta la hadlay arrimaha soo xulista baarlamaanka maamulka koonfur galbeed uu yeelanayo iyadoona u tilmaamay arrintaasi in si aada haatan laysugu hayo halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer beesha caalamka ayaa si wada jira waxa ay u soo dhoweeyeen doorashadii madaxweyne guuleed ee maamulka galmudug maalintii shalay loogu doortay magaalada cadaado ee xarunta maamulka ximin iyo xeeba iyadoo ay tilmaameen in doorashadaasi ay tahay mid si dimuqraadi a u dhacday cadaaladna ahayd sida ay ka dhawaajiyeen beesha caalamka oo wadajir ugu hambalyeynaysay madaxweynaha galmudug iyo bulshada ku dhaqan deegaanada gobolada dhexe ayaa waxa ay sheegeen in doorashadaasi ay ahayd mid si dhaba u qabsoontay ayna taageersan yihiin wixii ka soo baxay waxaana midowda afrika midowda yurub beesha caalamka iyo sidoo kale maraykankaba ay soo dhoweeyeen doorashada madaxweyne guuleed loogu doortay magaalada cadaado madaxweynaha cusub ee maamulka galmudug xilli haatan uu wajahayo caqabado kala duwan oo kaga imaanaya dhinaca maamul goboleedyo jira iyo sidoo kale culumawdiinka ahlusunna oo ayagu naftooda ka arrimiya gobol dhexe ee dalka soomaaliya haatanna maamul kaga dhawaaqay magaalada xarunta u noqonaysa maamulkan cabdikariin uu hogaaminayo ee galmudug ayadoona haatan ay soconayaan wadaxaajood ku aadan arrintaasi sida xal laga gaari lahaa dhanka kale madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa waxa uu sheegay in wadahadal uu la geli doono maamulka ahlusunna wal-jamaaca iyo sidoo kale maamulada maamulkiisa diidan waxa uuna sheegay in wadahadalkaasi uu yahay mid ay ugu kurgeli doonaan sidii ay ku ogolaysiin lahaayeen ama ay ula xaajo lahaayeen maamulada kale ee ka jira dalka sida oo iyadu kal hore tilmaantay inaysan aqoonsan doonin maamulka magaalada cadaado lagu dooranayo wararka ka imaanaya magaalada gobolka gado ee maamulka jubbaland ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo aad u fara badan oo wata gawaarida gaashaaman oo ka tirsan ciidanka etoobiya ay halkaasi kasoo gudbeen iyadoona aan la ogeyn ujeedka rasmiga ee ciidankaasi goobta ay ku wajahan yihiin ayadoo maalmihii lasoo dhaafin ay warar sheegayeen in ciidamo kororsi ah ama ciidamo dheeraad oo ka socda waddanka etoobiya ay soo gaari doonaan gudaha dalka soomaaliya ciidamadan ayaa waxaa la sheegay inay ku hubaysan yihiin gaadiidka nuucyadiisa kala duwan iyo sidoo kale kuwa dabaabadaha waxaana ujeedkooda u yahay sida wararku ay sheegayaan inay u gudbaan qaybo badan oo ka mid a gobollada dalka soomaaliya ujeedka dhabta ee ciidamadan kasoo gudbay xadka ayaan la ogeen balse wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamadan ay ku wajahan yihiin qaybo ka mid a deegaanada gobollada ay ka arrimayaan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya culamaa udiinka ahlusunna wal-jamaacana waxay si cad kaga hor yimaadeen doorashadii ka dhacday magaalada cadaado ee lagu doortay cabdikariin xuseen guuleed waxayna sheegeen doorashadaasi inay tahay mid ku dhacday qaab laaluush ah ama la bixiyay lacago laaluush ah oo ay lahaayeen ummadda soomaaliyeed madaxweynaha dowladda ayay ku eedeeyeen ahlusunna wal-jamaaca inuu iibsaday codadka xildhibaanada baarlamaanka galmudug waxayna sheegeen ayagu marnaba inaysan aqoonsan doonin maamulkaasi sida uu ka dhawaajiyay cabdiraxmaan axmed oo ka mid ah saraakiisha ciidamada ahlusunna ee ku sugan dhuusamareeb
doorasho maahane waa iibsasho rasmiya ma qarsoona aqoontii hantidii soomaaliyeed sida qaranka hadda soomaaliya waxaa ka dhacay wasiladna militarigeedii iyo shaqaalaheedii iyo waxa lagu wixii xaquuq ku lahaa waa laga xiray koomadii mushaareedkoodii waa la xiray waxaa loo go-aamiyey ama loo soo waciyey ninka hadda meeshaa ka soo baxay inuu ku iibso codkiisa oo dadka marka hore aan ku saxo doorasho maahana waa iibsigii codadka uu iibsanayay midda kale waxaa ka soo baxay waxaan u aragnaa ama aan leenahay wax xaqa marna ma noqonayso mana ahaan karto ma ahan warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudana waa naga intaa waxaa warka idiin akrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tani intaan mar kale warkan warka xiga dib ugu kulmaynana sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu